magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo kuwada saaka ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo sheegay inay dadka soomaaliya ay haysato cadowyo tiro badan wafdi ka socda dowladda federaalka maanta ku soo wajahan magaalada dhuusamareeb qaxooti soomaali ah oo dalka dib lagu soo celiyey weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho shir looga hadlayay sidii loo sii dayn lahaa shiyo mukhtaar roobow oo ka dhacay magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan oo cabasho ka muujiya haraad haysta dadkaasi roobabka guga oo ka cortay qaybo ka mida gobolka galgaduud qaar ka mida nabadoonnada gobolka hiiraan oo baaq u diray dadka waxhaysta inay u biyodhaamiyaan dadka baarakacayaasha qodobada caalamka warka subax saaka eed ku dhagaysan doontiinna waxaa ka mida ra-iisul wasaare sheegan oo ay arqalada kala kulmay diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo duqaymo israa'iil ka geysatay qasa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee duyaar garooba dhegaystayaal kuwa iyo kuwo kale
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku haastaysantaha labaatan iyo lixda bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saaka anigaa soo saarin lana socodsiinaya sharmaaka ayaa faahfaa farsamaynaya dhegaystayaal aana ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dalka soomaaliya ay hal cadow haysato
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in soomaaliya xilligan ay leedahay laba cadow oo keliya oo ah mid uga yimid dibadda iyo cadow gudaha kuwaas oo ka shaqaynaya burburka soomaaliya waxa uu sheegay inay cadowga dibadda ay adeegsanayaan dad soomaaliyeed iyagoona uga gol leh inaysan soomaaliya aysan ka dhicin wax dowladnimo ah islamarkaana khayraadka lagu maamulo sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in ujeedka ka dambeysay inay qayb ka tahay in dabeernimadii soomaaliya aad meel isaga dhigto oo wax walba aad haa tidhaahdo sidoo kalena la iska gurto khayraadka ku jira gudaheena soomaaliya soomaaliyana waxaa haystaa cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaa midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno nalooma ogola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunkao dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa rabina ku maamulaa iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saamayn ku leeyihiin dad walaalheen ah oo dalka nolol oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxaweye dadka laga leeyahay waxaweye wax walba oo nalaga rabo inaan yees nidhaahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tira dhowr jeer ku celceliyay inay jiraan dadiidan dowladnimada soomaaliya waxaana taasi la qabaa siyaasiyiin fara badan iyo bulshada qaar oo aaminsan inay duruufaha haysta soomaaliya laga faa'iidaysanayo khayraadka ku jira
warka subaxnimo ee raadiyaha cadaad ayaad maqal dhegaysanaysiin wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kusoo wajahan magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa la filayaa inay maanta oo talaada inay tagaan wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo si ay la kulmaan madaxda maamulka galmudug wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxaana kamid ah ka mid noqon doona xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana markii ay tagaan dhuusamareeb ay la kulmi doonaan madaxweynaha maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa shalay lagu waday inuu gaaro magaalada gaalkacyo hase yeeshee safarkiisu dib uga dhigay sababo la xiriira wafdiga ka socda dowladda federaalk ee imaanaya magaalada dhuusamareeb wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ujeedkiisa dhuusamareeb waxa uu yahay sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dowladda federaalka iyo maamulka galmudug dhuusamareeb ay ku sugan yihiin kuwa khilaafka xilligan uu kala dhexeeya dowladda soomaaliya wafdiga ayaa waxaa kulamo la qaadan doonaan madaxa madaxweyne xaaf madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxaan shaakir cali xasan iyagoona kala hadli doonaa xalinta xalinta madmadowga kala dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug wararka aan ka helayna magaalada dhuusamareeb ayaa waxay sheegayeen in saaka laga dareemayo diyaar garowgi soo dhoweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyadoona ammaanka magaalada dhuusamareeb maantay si aadan loo adkeeyo saakay roobabkii guga ayaa ka curtay qeybo ka mid a gobolka galgadood sharmaake maxamed suuley ayaa faahfaahinaya xilli ay biyola-aan darani ka jirto deegaano badan oo ka tirsan galmudug gaar ahaana gobolka galgaduud ayaa shalay gelinka dambe ilaa xalay waxaa roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen ay ka corteen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaana deegaanada qalanqalle barbarcad buudoole qurdhubaale ilaa galxagare deegaanadan uu ka da-ay roobka guga oo dhammaantood ka tirsan gobolka galgaduud ayaa muddooyinka dambe waxaa ka jiray biyo la-aan baasan waxaana si weyn isu soo tarayay cabashada dadka ku nool deegaanadaasi inkastoo qaybo ka tirsan galgaduud roobsadeen dadkuna si weyn u soo dhoweeyeen haddana waxaa jira deegaano kale oo uusan gaarin roobka guga kuwaasoo ay si weyn isu soo tarayso qayladhaanta la xidhiidha biyiyarida baasan ee la soo daraysay dadka iyo duunyada roobkan guga oo ah mid bilowba ayaa rajo badan ku abuuray dadka iyo duunyada waxaana saaka inta badan gobolada dhexe laga hadal hayaa deegaanada ay ku hoortay raxmadda alle ee ka tirsan galgaduud
aad ayuu mahadsan yahay sharmaake qaar ka mid a nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa bulshada ugu baaqay in loo biyo dhaaniyo dadka baarakacayaasha warkaasi waxaa magaalada beledweyne uga soo dira bashiir cabdulaahi cusmaan nabadoon dacar xirsi nuur oo ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan in biyodhaamin ay u sameeyaan dadka ku nool afarta xaafadood magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah tuulooyin hoos yimaada oo biyo-la-aan ay ka jirto ayadoo asalba dalku oo dadku uu tabaalla ahaay oona lacag shilin soomaaliya haysan oo ay ka xun tahay ah haddana waxaa ku darsoomay biyola'aan marka afarta xaafadood anigoo yacni ee, uu ku hurgalay oo soo wareeslay oo tegey waxaan soo arkay dad aad iyo aad u liidan ee, biyolaan biyaha ma cuno biyihii yacni webigi waa guray webigii hadduu gurayna biyihii wa- ee, ceelashii ku yiilay ee, magaalada ku yiilay dhaniyay noqdeen ee, ma gurin ilaahay maalintii laakiin waa dhanaanoo lama cabi karo waxaan leeyahay marka biyihii macaayo la cabi lahaa shan iyo toban kilomitir ay u jiraan sidoo kale waxau baaq u jeediyay dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ay ka mid yihiin qurbajoogta asigoo ugu baaqay in biyodhaamin loo sameeyo dadka ku nool gobolka hiiraan marka waxaan leeyahay dadka heer hiiraana haddii uu haysto hadday ganacsato tahay hadday siyaasiyiin tahay hadday tahay dadkii hiiraan ee, yacni ee, indhay indha indhay lahaay oo raja ay ku hayda ay tahay waxaan leeyahay ee, dadkaas waa in biyo dhaamis loo raadiyaa oo wixii yacni wax haystaa ummaddaas ee, ay u gargaaraan intan haddii ilaahay yidhaah aan waagaan aan kasi soo jeedinayo idaacada intaa weeye waxa ii weliyo ummaddu sideedaba inay isku gargaartay ku fiican tahay marka eh, haddii biyaha dhalida waa halis kuwaan webigii waa gureen marka waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay heer hiiraanaan u sheega anugu hadalkaas wax khaasaan u sheegaa male wixii hiiraan maanta hiiraan wixii danay lahay maanta hiiraan liidan yahe ha la daneeyo Eh, si yacni hadhow ayaguna ay idiin daneeyaan marka waxaan leeyahay waari meydada war hakaa yar ay taagan tahay waxaan rabaa yacni eh, maanta gobolka aad iyo aad ay uga jajaban tahay biyaha wax kastaba marka waxaan leeyahay arrintaas eh, waxaa laga qabto ninkii wax haysto oo walaala oo hiiraan u dhashay oo hiiraan qalbiga ku hayo saasaan leeyahay yacni in yacni la tixgeliyo dadka ummadda ayadoo dadku la tabaalaysan yahay lacag la'aan oo lacag la'aan oo lacagta shilin soomaaligeed oona haysan haddana yacni inay biyo la'aan ugu darsoonto haddana jirto biyola'aanta ka jirta qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka iyo duunyada iyadoo weliga shabeelle uu aada u biyoyareeyey bashiir cabdullah cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne
warka subaxnimo ee raadiyaha cadaad ayaad maqal dhegaysanaysa dhegaystayaal qaxooti soomaaliya ayaa dalka dib lagu soo celiyey la taliyaha koowaad ahna kusumaha danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka suudaan mudane cusmaan axmed maxamed ayaa ku sagootiyey garoonka diyaaradda ee magaalada khartuum qaxooti soomaaliyeed oo go-aansaday inay dalkooda dib ugu soo laabtaan kusumaha safiirka ayaa bogaadiyay go-aanka geeskinimada ay qaateen muwaadiniinta soomaaliya isagoona uga ku dhiirigeliyey rajada wanaagsan ay ku qabaan dalkooda hooyo afartii bilood ee kadib waxaa caaway noo suurto gashay inaan miro ka miro dhal noqoto inaan dalkeena dib ugu noqonno muwaadiniinta soomaaliyeed ee go-aansatay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo tir ahaan gaaraya toddobaatan iyo sideed oo ayaa ka mid ayaa ka yimid xeryaha qaxootiga dalalka eliteria suudaan oo badankooda ilmo yaryar ay ku dhaleen xeryahaasi dhankooda mas-uuliyiin muwaadiniinta soomaaliyeed oo go-aansatay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan ayaa uga mahad celiya dowladda federaalka dadaalka joogtada ah ee lagu xalinayo xaluhelista dhibaatooyinka ku haysta xeryaha qaxootiga iyagoona muujiyey farxadooda ku aadan dad inay dalkooda dib ugu soo laabtaan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa la sheegay in lagu soo dhammaaday shir looga hadlayay sidii loo sii dayn lahaa sheekh mukhtaar roob oo cali amaasuur oo dhowr bilood u xihan dowladda federaalk soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay dhinacyo kala duwan intooda badanna degan doorashada tahay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka mid ahaa dadka ka qayb gala madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren wasiir hore wasiirka hore ee maaliyadda soomaaliya maxamed aadan fargeti wasiiro kale kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalk iyo soomaaliya xubno ka socda ururka eged iyo xildhibaano golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo qadka telefoonka uga qayb galay waxaana la sheegayaa in la- lagu heshiiyey sidii la isaga d- loo sii deylahaa sheekh mukhtaar robow malaaq cabdi maxamed isxaaq oo ka tirsan waxgaradka deegaanada maamulka koonfur galbeed sidoo kalena qabo ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in si deg dega loo sii daayo sheekh mukhtaar robow ama masuur warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaystayaal weli la socotiin akhbaaraadka caalamka ayaad goor u maqli doontiin
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaana kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka ra-iisul wasaaraha dalka gariega ayaa sheegay in isagoo diyaaradihiisa saaran oo u dabaaldegaya markii xorriyadda qaateen oo arqalada kala kulmay diyaaradaha dagaalka ee turkiga waxa uu sheegay inay diyaaradahaasi ay sababeen inay isku dhici tageen kadibna ay dalkiisa dib ugu laabtay waxay sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ay ku eedeeyey inuu isaga ka dambeeyay arrintaasi laamaha ammaanka ee turkiga ayaa diiday eedeynta loo soo jeediyey waxayna sheegeen inay diyaaradaha dagaalka aysan samayn howlgal joogto ah intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo mahad ayaan la socodsiinaya sharmaaka ayaa farsameynayay tan iyo intaan warkaan mid lacayna ku kulmi doono nabadgelyo
carwo gayaan guri walbaahu waa qurxe gabadhan